guddida madaxa bannaan ee gargaarka suuqa waaheyn ee dhowaan ku gubtay magaalada hargeysa ayaa v o eda u sheegay inay soo gaadhay lacag kor u dhaafaysa sagaal milyan oo dollar oo loogu talagalay dadkii hantidooda ku waayey suuqa waaheyn khadar cakule ayaa lacagta meesha ay ka timid iyo sida loo bixinayo waxa uu ka waraystay farxaan liibaan guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee taakulaynta suuqa waaheyn anu waxaan ahay guddida ganacsatada iyo culimada ee taakulaynta suuqa waaheyn waxaana la asaasay maalmihii dhibaatadu dhacday ilaa hadda lacagtana soo gaadhay waxay noqonaysaa sagaal milyan iyo laba boqol iyo dhowr iyo lixdan kun oo dolarna
waa gartay waxaa jiray intaad gacanta ku hayseen eeaad dhaqaalaha ururayseen inkastood laba gudi kartiin laakiin waxaa jirta maraad gudidiinani ay wax bixisay marka haddaad eegtideen maxay ahayd lacagtaad bixiseen guddoomiye dadka dib ugu celiseen horta waa runtaa sidaad sheegaysa waxaan nahay laba guddi oo runtii dee waa isku miduun ah oo dhinacna ka wada shaqeeya oo wada hoos yimaada wasiirka awqaafta maaragtay sheekh albani annagana waxaanu qabanaa wixii brivate sectorka ka yimaada ama ganacsataa ha noqoto ama shacabka caadigaaba ha noqoto iyaguna waxay qabtaan wixii hay-adaha caalamiga iyo iyo iyo ka yimaada muxuuahaa dowladaha marka iyagu saddex jeerba hadda annaga mar baan wax la bixinay marka annagu aan wax bixinay waxaanu bixinay lacag ahayd saddex milyan laba boqol iyo siddeetan kun oo dollar iyaguna intaa in ka badan bay ku dareen waa markii aan wada bixinay toddobada milyan ee dollar ee dadka loo qaybiyey ayay ahayd haddaad si guud mid iyo laba u xustid guddoomiye meelaha lacagaa ugu badan idinka soo gaadheen xaggee baa ka mid ah meelaha ugu badan runtii ee lacagta ugu badana ka timi waxa weeye waddanka maraykanka waxay ka timi muxuu ahaa waddanka haddii lasoo isagana xuso muxuu ahaa norway waxay ka timi sweden ingiriiska lacag badan oo ha kala kadadambaysa oo iskumay wada xidhnayn sida kuwaas iyadii lafteeda lacag badan baa ka timi south sudan oo waddan yara way ka timi soomaaliya way ka timi marka dee lacag iyagu runtii meel walba way ka imanayeen sida khadarow welina way socdaanoo sidii baan maanta u dambaysay baanu lacag ka timi magaalada boosaaso oo laba boqol ka badnayd aynu soo gaadhay marka way socotaa dadku dhibtii soo gaadhay markaad eegto ganacsatada iyo dadka ku ganacsanaya suuqan dhibaatadii weli way haysataa maadaama suuqa xidhan yahay dad badan waxay markaa isweydiinayaan rajo ka qabaan talo goorma guddidani hawsha ay soo gebagabaynaysaa haddaad eegtid goorma isleediin hawsha way soo gebagabaynaysaanoo shaqadan way dhammaanaysaa wallaahi dee horta dhaawacuna wuu weynaa itaalkeenuna ma buurno waa garanaynaa markaynu waxaan ka jawaabi karayno waynu fahmi karaynaa intee baynu marka hadda ahmiyadda u weyn ee nin walba oo guddiyadan ka mida iyo xukuumaddu baa ka fakaraysa waxa wey war sidaynu suuqii u dhisna uu dubina ugu abuurmaa marka intii hore waxaa lagu mashquulsanaa maadaama dhaawaca dhacayna weynaa khaladkuna dhacayoo qaabka suuqu u samaysnaa oo aad u foolxumaa oo xataa qofka biniaadanka dhexmaridiisu ay adkayd in waxaan la abuuraya la samaynaya aanay degdeg u dhicine wax wixii ka duwan inaynu samayno oo dee berrito haddana aanay dhicin mar labaad wixii dhacay waa inaynu dee waddooyinkii furnaa oo siday ahaayeen laga dhigaa la ilaaliyaa waan dhismaha la dhisaayo laga ilaaliyaa bacahan iyo jiingadahan oo guryo shuba la dhisaa marka sidaynu la wada soconno waxaa jira guddi injineeraha oo iyagu kala dooranayay cidda la raacayo martinaqsada loo samaynayo suuqa waa la soo sameeyey shirkad suudan ah baa ku guulaysatay way inoo keentay waa la aqbalay iminkana waxay samaynayaan naqsadii inay ku sameeyaan structurekii halkee leyrku maraya halkee maaragtay subka ku dhacaya marka waxaan u malaynayaa wakhti aan fogeyn baanu filaynaa inayna soo gaadho waxaan is leeyahay bisha dhowr iyo tobankeeda ayay naqshadu oo dhammaystiran imanaysaa waxaanu qorshaynaynaa wakhti aan fogeyn ilaahay hadduu idhahdo jalla jalaalahu in suuqii la bilaabo dhismihiisii
waan garta markaa guddoomiya halkaa haddaan fahmay waxaad ujeedaan laba guddiin kastoo tihiin haddana waxaad leedahay markaa shaqadii qaaraan ururintuna way socotaa xagga kalena shaqadii laga fikirayay suuqani inuu dhismo may hakano ismay taagine iyadana sidii looga fikirayay way socotaa oo dadka shaygaad ugu bishaaraynaysaan wuxuu yahay inay labadii shaqaba isgarab socdaan sida ugu dhaqsaa badan oo bilaabmayaan saasaad ujeedaa muhiimku waa inaan suuqii dhisno xataa dad lacag aynu siinaa waxba tari mayso waxa weeye dhismaha ayaa wax walba ka awalsan waayo waa halkii sayska u ahayd inay noloshii soo noqoto meeshan dadka ku ganacsanayo quri kuma noolayn ninka wax ku iibinayo quri kumuu noolayn ummad dhan oo dee ilaa toddoba nocoo noqonaysa waa ku noolayd oo istaba taallay dilaaliin bay lahayd wuxu kala qaadaa dad ka shaqaynaya bay lahaayeen qaar nadiifiya bay lahaayeen xataa marka laga tago qaar dawarsaday bay lahaayeen ummaddu waxay ahayd yani kumanaan qof baa ku noolaa meeshan oo marka inaynu xididkaa aynaga xidhmay furno inaynu ilaahay la kaashanaynaa oo suuqii bilowno oo haddaynu qurxin kari weyno wuxuun lagu nabadgalo oo dee wanaagsan inagoo danteenni iyo taalkeennii raacayna waa qodobka ugu muhiimsan ee inoo yaalla waana waajibina wada saaran suuqii inaynu dubub dhisno iyada waxa weye waa waa waxa ugu horreeyaan ku dhaqaaqayna haddii a la yidhaha
kaasi waxa uu ahaa farxaan liibaan guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee taakulaynta suuqa waaheyn waxa uu waramayey khadar akule halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a